halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki sagaaliyo afartanka mutban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniin ah labada bisha february sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijkeenii toddobaadlaha ahaa ee ku saabsanaa wacyigelinta iyo kahortaga cudurka dabaysha amabase bolio waxaana caawa idiin soo jeedinaya o idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare iyo sahre ciidla nuur halkaad kala socotaana waa v o a
haddii marka cudurkiis uu la zuuliyo waxaa weeye horta wax badan oo badan baa faa'iido weyn ugu jirtaa bulshada waxaa weeye kow waxaa yacni meesha ka soo ifbaxaya ubad caafimaad qaba oo ka badbaada yacni lixdiisii lixaad inuu beelo oo ka badbaada maskaxiyan inuu cunuggii u jirrado oo yacni u beelo
kaasi wuxuu ahaa dhaktar cusmaan maxamuud dufle oo ka mida dhakhaatiirta soomaaliyeed codkiisuna wuxuu qayb ka yahay barnaamijka wacyigelinta dabaysha oo toddobaadkan aanu ku maqli doonno amaba aanu ku eegi doonno faa'iidada bulshada ay ka dhaxli karaan marka ay cudurkaasi wacyigelintiisa ogaadaan guud ahaanna barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay ka hortaga cudurka dabaysha qodobada kalean idiinku hayno barnaamijkeena wacyigelinta cudurka dabaysha waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ku saabsan cudurka dabaysha xubintii wicitaanka dareenka dadweynaha iyo qodobo kale iyo oo xiise leh marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida mid ka mid a hogaamiyaasha goonigoosatada ukraine ayaa ku baaqay in heegan sare la galo lana soo qoro ciidan badan oo dheeraad ah tallaabadan ayaa looga dan leeyahay in tirada xoogaga goonigoosatada la gaadhsiiyo ilaa boqol kun oo dagaalyahan alexander sakaranjkof oo ah hogaamiyaha jamhuuriyadda la baxday jamhuuriyadda dadka ee donetsk ayaa sheegay in cadowga oo uu uga jeedo ciidamada ukraine ay askar badan qoranayaan gaar ahaan koonfurta donetsk waxaana uu sidaasi sheegay in loo baahan yahay in tallaabadaasi laga jawaabo loona diyaargaroobo qorista ciidamada ayuu sheegay inay bilaabanayso toban cisho gudahood hogaamiyaha ayaana sheegin halka ay qalabka militari iyo hubkanba ka keenayaan dowladda ukraine iyo wadamada reer galbeedka ayaa ku eedeeya ruushku inuu taageero goonigoosatada taasi oo dowladda ruushkuna ay beenisay
howlwadeenna talinayay meydadka ku daadsan jidadka magaalada madaguuri ayaa la sheegayaa inay arkeen boqolaal meyd oo halkaasi yaalla isniintan maanta maalinun kadib markii ciidamada nigeria ay ka hortageen dagaalyahanada kooxda boko xaram oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi sarkaal ka tirsan ciidamada nigeriana wuxuu sheegay in shan boqol oo ka mida dagaalyahanada boko xaram lagu dilay dagaalkii axaddii inkastoo ilaa hadda aanay jirin cid xaqiijinaysa wararkaasi oo madax bannaan heshiis ay saxeexeen dowladda iyo mucaaradka suudaanta koonfureed ayaa dhigaya in bisha maaj la saxeexo heshiis kama dambayna islamarkaana bisha juulaay lasoo dhiso xukuumad wadaaga qoraalka heshiiskan ayaa la shaaciyey maanto isniina waxaana heshiiska lagu saxeexay magaalada adisababa ee caasimada etoobiya qoraalka heshiiska ayaa dhigaya in wadahadalladu sii socdaan iyada oo kama dambayn loo qabtay bisha maarj shanteeda in heshiis buuxa qalinka lagu duugo waxaana labada dhinac ay isla ogolaadeen inay awoodda dalka qaybsadaan soona dhisaan xukuumad wadaaga sagaalka bisha julaay labada dhinac ayaa hore u kala saxeixday ugu yaraan saddex heshiis kuwaasi oo si deg dega u burburay dagaalka suudaanta koonfureed ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan toban kun oo qof waxaa kaloo ku barakacay in ka badan hal milyan oo qof dowladda masar ayaa u masaafurisay dalka australia suxufi dalkaasi u dhashay oo dalka masar ku xidhnaa suxufigan ayaa laga sii daayay xabsi uu muddo sanad ka badan uu ku jiray iyadoo lagu eedeeyay inuu taageerayo ururka ikhwaano muslimiinka suxufigan waxaa lagu magacaaba beter griste waxaana uu qaahiro kaga ambabaxay diyaarad qubrus u socotay oo uga sii gudbayay dalka australia
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha dalalka dunida horu maray iyo qaar badan oo ka mida kuwa soo koraya ayaa hore looga ciribtiray cudurka dabaysha waxaana guushaasi lagu gaaray dadaal tallaal oo joogto ah iyo dagaal lagula jiray cudurka tan iyo sanadkii sideed iyo siddeetankii malaayiin dollar oo lagu bixin jirayna waxaa loo wiciyey dhinacyo kale oo horumarineed waxaa jiray dalal hore loo shaaciyey in laga ciribtiray xanuunka dabaysha hase yeeshee uu ku soo noqday sida soomaaliya oo kale iyo kuwa faafidda cudurku aanu weligii istaagin sida nigeria bakistan iyo afghanistan haddaba haddii laga cirib tiro dalalka saboolka ah sida soomaaliya oo kale maxaa faa'iidooyin ah oo ay bulshadu ka dhaxli karaan barnaamijkeena toddobaadkan oo aanu arrintaasi ku eegayno waxaa warbixin qayb ka ah magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qaar ka mid a howlwadeenada caafimaadka qaatiirta iyo waalidiinta ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan faa'iidada ka dhalan karta haddii gebi ahaanba cudurka boolyada laga suuliyo gudaha dalka soomaaliya iyo horumarka ay hanan karaan jiilka soo koraya doctor cismaan maxamuud dufle oo ka mid ah takhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada muqdisho ayaa guul aan la xaqiri karin oo usoo hoyatay bulshada soomaaliyeed ku tilmaamay haddiiba ay suuro gasho in cudurka dabaysha laga suuliyo soomaaliya waxaana uu ka warbixiyey libinta ay arrintaasi u leedahay dhallaanka da'da yar iyo waalidiinta haddii marka cudurkiis uu la zuuliyo waxa weeye horta wax badan oo badan baa faa'iido weyn ugu jirtaa bulshada waxa weeye kow waxaa yacni meesha ka soo ifbaxaya ubad caafimaad qaba oo ka badbaada yacni lixdiisii lixaad inuu beelo oo ka badbaada maskaxiyan maxaa yeele maskaxiyan inuu yacni cunugii u jirrado oo yacni u beelo jir ahaanna u beelo waxaa soo baxaya cunugii inuu waxbarashadiisi ay fiicnaato bulshadii waxqabadka maxaa yeele bacdamaa ubadka maanta uu yahay jiilkii berito waxaa dhacaysa in yacni jiil caafimaad qaba bulshadii bulsho caafimaad qabta u adeega adeegii bulshada oo muxuu ahayto wixii shaqo ahaa wixii yani waa waa jiilka berito ama dhakhaatiir ama injeera ama howlwadeenno kale noqon lahaa oo naajix ah oo caafimaad qaba inay ka soo baxaan bulshadiina halkaa ay ku noqoto bulsho runtii farxad leh caafimaad leh sidoo kale waaridka waaridka murugo ku nool gaar ahaan markay asiibto man uu soo asiibay ilmahooda cudurkan maxaa yeelay curyaannimo daa'ima uu ku dhaafaa marka haddii yani cudurkii la zuuliyo waxaa badbaadaya iyo farxaddoodii soo noqonaysaa waaridka oo runtii dhibaatooyinka ku dhici jireen oo ubadka dhalay ilmaha dhalay taasna waxay noqonaysaa mid runtii ay aad yani waxtar u leh oo bulsho caafimaad qabta maskax caafimaad qabta jir caafimaad qaba marka runtii aad iyo aad ayay yani wax weyn ugu taraysaa waxaa kaloo sii kordhaya dhinaca kale markii laga fiiriyo dhankii aqoonta dhankii shaqada sidoo kale doctor cabdulqaadir ciise oo ka tirsan bahda caafimaadka ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in haddii cudurka dabaysha laga cirib tiro gudaha soomaaliya ay taasi noqonayso tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo hakinaysa waxyeelladii ay cudurkaasi ummadda ku hayey cudurka booliya sidaan ognahay wuxuu naafeeyaa caruurta haddii markay suuro gasho in cudurkaasi la zuuliyo waxyaabaha faa'iidada ah oo ka imaan kara waxaa ka mid ah waa waxyaaba iska caana qofka qof fiican oo fiyow oo macnaha caafimaadkiisi uu dhammaystiran yahay iyo qof aan caadi ahayn macnaha wax ka dhiman yihiin caafimaadkiisii macnaha farqiga u dhexeeyo kale ayaa u dhexaynaya waxaa ka mid a marka farqiyadaas qof wuxuu noqonayaa oo shaqadiisii shaqo fiican qabanayo bulshadii macnaha shaqo fiican ka dhex muujinaya oo kusoo kordhinaya bulshadii shaqo fiican wuxuu noqonayaa qof waxbarashadiisii macnaha ay fiican tahay waxyaabaha kale faa'iidada kale waxaa ka mid ah inuu qofkaasi uu noqdo qof maskaxdiisa ay caafimaad qabto qofka naafada ah bulshada dhexdeeda wuxuu ka dhex dareemayaa takoor iyo inuu yahay qof ka duwan oo wixii loogu talagalay aan helaynin siduu siduu u rabay aan u helaynin marka maskixiyanna waxay u tahay macnaha faa'iido ayay u tahay in dad wada caafimaad qaba maskaxdooda wada caafimaad qabaan wada shaqaynayo hawshii macnaha activitygii uu qof walba qaban lahaa qabanaya faa'iidooyin badan oo sidaasoo kale ah ayay leedahay dadka ka hadlay faa'iidada ay bulshada u leedahay baabi'inta cudurka dabaysha iyo ififaalaha rajo ay arrintaasi u leedahay shacabka ayaa waxaa ka mid a kalkaaliye sare bashiir cali haddii cudurka la suuliya faaidada dhexda waxay tahay waxaa noo soo baxayo generation wada caafimaad qaba jir ahaan iyo maskax ahaan to cunug marka aad haysato maskaxdii iyo jirkii ka caafimaad qabaa to waa guusha ugu ficnaad adaa gaartay ama waxbarasha ha noqoto ama shaqa ha noqoto to waxaad helaysaa ilmo bulsho dhan wada caafimaad qabtaa taas ayaaba faa'iido weyn ah waalidkiina walwarkii iyo cunugii ay la xanuunsanaan ay meel la aadayaan iyo isbitaal ku dhafarkoodii way ka reysanayaan taasaan faa'iida aan la heli karin ah oo la gaari karin haddii cudurka la suuliyo jiilka waxaa ugu jirta inaan helno bulsho wada caafimaad qabtaa oo aan helin ama soo marin dhibaatadii dadkii hore ay soo mareen laakiin la wada helo generation dhan wada caafimaad qabaa cudur walba oo laga hortago in la baabiyo ama la daweeyo ayaa dadka u sahlan daawadeeda waa la hayaa tallaalkeeda waa la hayaa meel walbay yaalaan waxaa aan ku talin lahaa in ilmaha marka uu soo gaaro waqtigii loogu talagalo tallaalka in la geeyo oo lasoo tallaalo si aysan u dhimcin dhibaato ka weynitaas ugu dambayntii daahir maxamed diirshe oo ka mid ah waalidiinta ku sugan magaalada muqdisho ayaa si kooban uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee waalidiintu ka dhaxli karaan haddii cudurka dabayshu uu ka idlaado dalka soomaaliya haddii cudurka dabaysha la suuliyey waxaa faa'iidooyinka ku jira faa'iidooyin lasoo koobi kara ma ahan waayo caafimaadku waa waxa ugu horreeya qofka bini aadanka uu ku xisaabtamo gaar ahaan ummaddu waxay ku xisaabtantaa awlaadda yaryar ee ay dhaleen weeye ay ugu jecel yihiin awlaadda soomaaliyeed oo hal dubaadka soo korhaya waxay faa'iidooyinka ugu jira faa'idoyin halkan lagu soo koobi kara maaha waayo haddii ilmahaagu caafimaad helo adiguna caafimaad iyo deganaansho ayaad helaysaa waxay dhaxlayaan caruur caafimaad qabta waxay dhaxlayaan caruur ka fiyuumasa kaxda iyo muraqa waxay dhaxlayaan kuwo ilaahay ka magangeliyey curyaamaynta iyo cudurrada dabaysha waxay dhaxlayaan inay deganaansho ku naalloodaan waxay dhaxlayaan inay bulsho caafimaad qabta noqdaan waxay dhaxlayaan inay awlaaddan awlaaddeeda kale ku baraarujiyaan in ay tallaalka ka faa'idaystaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
geesta kalena waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa dabargoynta dabaysha iyo ahmiyadda ay bulshada u leedahay wuxuu kala sheekaystay qaar ka mida mas-uuliyiinta caafimaadka ee somalilan warbixintan ayaanu soo diray cudurka dabaysha ayaa waqti waqtiyada ka mid a ahaa cudur guud ahaanba dunida si weyn looga cabsado islamarkaana si abadiyan ah u naafeeyey carruur tiro badan ka hor intii aanan lagu guulaysan sannadihii lasoo dhaafay in la xakameeyey oo hoos loo dhigo xawaarihii uu ku socday dunida ayaa dejisay qorshe guud oo lagu doonayo in lagu cudhib tiro cudurkan si loo suuliyo cabsida uu adduunka ku hayo haddaba ma yahay mid si sahlan loo dabargoyn karo waa kan doctor cismaan aw axmed ismaaciil oo ku takhasusay cudurrada guud islamarkaana ka howlgala magaalada hargeysa taasoo fududahay oo dalal keyrkeena ama awoodeennoo kale leh ama ayaa bolio meel cad kaskasostaa ka soo baxay bolio marka la eega dabeecadda xanuunkaasi ama dabayshu marka la eega dabeecadda waxuu leeyahay wuxuu ka mid yahay xanuunada si fudud loo suulin karo loo dabargoyn karo waxaynu ognahay furuqii inay soomaalida ugu dambayso oo la dabargooyey boolina dabeecadaha uu leeyahay furuqoo kale ayay leedahay jeermiskeedu waa jeermis kooban talaal fiican bay leedahay kuma dhacda ciidan aan biniaadamka ahayn oo xayawaanka hadduu ku dhaco daayeerka iyo jiirka iyo warada iyo de weligaa ma dabarshadi kartidyog ma doonan kartid waa xayawaan ku kooban biniaadamka oo talaal fiican oo si fudud laysu gaarsiin karo afka layska siin kara leh talaalkaa haddii la gaarhsiiyo heerka ay soo jeedisay ama ay rakomand garaysay hay-adda loo yaqaano ururka caafimaadka adduunku boolio waa la dabar shari karaa cudurka dabaysha oo sannadihii u dambeeyeyba ku soo noqnoqonaya dhagaha dadweynaha ayaa la tilmaamaa in halistiisu ay weli tahay ilaa iyo inta uu ka jiro qaybo ka mida dunida iyadoo la isla aqoonsan yahay in tallaalku uu yahay sida ugu habboon ee lagu cudhibtiri karo waxaana la qorsheeyey in hanaanka dhibcaha afka looga qaadan jiray loo bedelo irbad iyadoo lagu wado in somalilanna sannadkan laga hirgeliyo waa sida uu tilmaamayo axmed cabdi ismaaciil oo ah madaxa dabargeynta cudurka dabaysha ee wasaaradda caafimaadka somalilan waxaa lagu dabarjari karaana waa tallaal markaa in biniaadmiga qura maadaama kudhaco in biniaadmigii inuu ku dhex jiro uun lagala dagaalamo baa dabargoyn karaa oo tallaal ah iminka tusaale ahaan dunida waxaa laleeyahay markii hore waxaa la siin jiray tallaal afka ah saddex dhibcood laba dhibcood oo afka caruurta loogu tifsiiyo haddeer waxaa loo bedelayaa dunida oo dhan waxaa la doonaya in la siiyo iyada oo irbad ah oo lagu mudayo dadka somalilan waxaa la doonaya sanadkan in laga hirgeliyo iyadoo irbad ah in lagu mudo marka dariiqada ugu wanaagsan waxa weeye in la tallaalo dadka maadaama uu dadka qura ku dhaco in dadka un si wanaagsan loo wada tallaalo tallaalka dadka iyo in la dabagalo oo la ogaado bulshada intee in leeg buu cudurku ku jiraa oo si joogtaa loo soctay tan iyo markii uu dunida ka dilaacay cudurkan dabayshu ayaa dadaalada loogu jira ay ahaayeen qaara soo maray marxalado kala duwan iyadoo nasiib wanaaga cudurkan loo helay tallaal lagaga hortegi karo oo weliba qiimo jaban ay bulshadu ku heli karaan iyadoo dadka soomaalida ahna loogu keeno lacag la'aan islamarkaana looguba geeyo guryahooda haddaba si loo cidhib tiro cudurkani dariiqyada la isticmaalaa waa qaar nuuci ah waa kan axmed cabdi jaamac oo ka mid a saraakiisha qaybta dabagalka cudurkan dabaysha ee somalilan oo amuuraha inoo sharraxaya qaaday dadaal dheeraada iyadoo adeegsanaysa dhammaanba ciddii ay isleedahay gacan bay ka geysan kartaa hadday tahay dadka eldoriska hadday tahay siyaasadda guud ee dalka hadday tahay bulshada oo la wacyigeliyo hawl weyn oo isisoo dabataraysay bay ahayd marbana stage bay joogtay oo marba konsebtiga laga qabayo dadkaasi fahanka ay u leeyihiin bay ahayd waxaan hadda aan rajaynayaa sanadkan aan joogno labada kun iyo shan iyo tobanka in dadka reer somalilan wacyibadin gelin badan oo la siiyey aawadeed inay u bislaan doonaan in dhammaan waalidiintu ay siiyaan labada dhibcoode ka hortagga cudurka dabaysha bulshada oo lafdhabar u ah dabargoynta cudurkan ayaa xilliyada qaar faham xumaysta iyada oo loo maareeyo siyaabo kala duwan haddaba waa sidee fahamka bulshadu marka la barbardhigo sannadihii hore waa kan mar kale axmed cabdi jaamac haddaan isbarbardhigo sannadadii hore halkii laga taagnaayay iminka farq weyn ayaa u dhexeeya faham badan baa jira waxaan insha allahu rajaynayaa inaynu noqonno wadamada ka horta ah in ilmaheenna yar baarlays noqdo oo iskuullada u tegi kari waayo oo lagu cayo naanays looga dhigo insha allah waxaan waalidiinta iyo ka rajaynaya bulshadaba inay faham dheeraada u yeelan doonaan oo wada shaqayn guud laga yeelan doono oo ilmo kasta oo dhashaa la siin doono ka hortagga cudurka dabaysha dadaalka loogu jiro dabargeynta cudurkan dabaysha oo ah kani ugu weyn dunida ee ay iska kaashadaan dowladaha iyo shicibku ayay ka howlgalaan ilaa haatana labaatan milyan oo mutadawiciin ah kuwaasoo labaatankii sannadood ee u dambeeyey tallaalay saddex bilyan oo carruur ah waxaana ilaa hadda dunida ku sii hadhay oo uu ka jiraa cudurkani saddex waddan oo kale ah bakistan afghanistan iyo weliba nigeriya haddaba maxaa caqabad ku noqon kara dadaaladaasi loogu jiro in cudurka la dabargooyo waa kan axmed cabdi ismaaciil madaxa dabargoynta
waxaa caqabadaha ku ah waxaa ka mid a waddamadaas badiba waxa loo cuskado waxaa ka mid ah xagga amniga amnigoodaan wanaagsanayn leannoo maadaamaan amnigoodu wanaagsanayn dadkii waxa laleeyahay lama wada tallaali karo lamana gaari karo marka gaadhidii dadka mushkilada waxyaabaha kale ee noqon kara sabab u noqon kara in cudurkaa la dabar jari waayo waxaa ka mid a bulshada oo aan ku wacyigelisanayn ama aan ku baraarugsanayn sidii la isaga kaashan lahaa cudurkan oo aan bulshadu aanay qayb ka ahayn haddaanay bulshadu arrinta qayb ka ahayn oo aanay dabargooyinta qayb ka ahayn iyagu waxa weeye waxaa ka imanaya meesha inay bulshadii diiddo iyo inay bulshadii ishortaagto in la dabar jiro marka bulshadu waa rugniga ugu muhiimsan ee iskaashiga qaybta ugu muhiimsan ka ah leanna bulshada la taargetgaraynaya la doonaya in laga dabar jiro marka amniga iyo bulshada labadaa haddii la si wanaagsan ay u fiican yihiin alxamdulilah waa la dabar jiri karaa cudurka fayraska dhaliya cudurka dabaysha oo la tilmaamo inaannu bannaanka ku sii noolaan karin haddii uu waayo qof aan tallaalayn oo u sareeyo ayaa kadib dadaallo door ah oo muddo dheer soo socday ururka caafimaadka adduunka w h o sheegay in lagu guulaystay cidhibtirka cudurkan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal haddaba haddii guud ahaanba lagu guulaysto dunida in si rasmiya boqolkiiba boqol looga cidhibtiro faa'iido nooceeya ayuu bulshada u yeelan karaa waa kan doctor cismaan aw axmed ismaaciil
wallaahi waxay u leedahay faa'iido ballaadhan waxaad tusaalo soo qaataa qof kasta oo ku dhacda booliyo heer kastaba ha gaadhsiisaato qaar baa laxaadka beela oo lug ama gacan lumiya qaar baa qaarka damba lumiya qaar baa afarta axoodba lumiya oo isku maqalosmogeego daasad shaaniyo gaadhijiidhaad moodaa dadkaasi wax soo saar badan ma leh dhaqankeenuna dhaqan dhiirigelinayo dadkaasina mujtamaca waxay qaban karayaan loo ogolaado oo shaqada la dhiirigeliye maaha waxay ka hadhaan waxbarashada waxay wuxu dhimayaan quwaddii bashariga ahayd ama huyime resoorskii dalku lahaa waxay dulan ama ku yihiin barasite ehelkoodii degmadaay ku dhaqan yihiin ama gobolka ama nationka oo dhan dadkaasi waxay naga maqan yihiin kartidoodii maskaxeed iyo tii muruqeedba waxay nagu yihiin dulan aynu baahanay innagoonu qoodino qaran iyo qof ahaanba marka dadkaasi hadday noqdaan dad caafimaadka ka nabadgala insha allah oo umajda ka mid noqdaa waxay wax ku tarayaan dee amniga dalka waxsoosaarka dalka quwadda bashariga dalku leeyahay aqoonta dalka waxaas wax ku tarayaan marka muhiimadaasay leedahay booliya iyo xanuun wanan ka gacan sarrayn karnaba inaanu mujtamaceenna ka nabadgelinno si ay dadkeen naga sahayan inaan meesha uga saarno khubarada caafimaadka ayaa tilmaama in loo baahan yahay in ilmo kasta oo dunida ku nool uu helo tallaal ayaa si loo gaarsiiyo dunidu ay isticmaashaa gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid yihiin dameero baaskiilado gawaari iyo weliba diyaarado si loo gaadho goob kasta oo ilmo tallaal u baahan uu ku sugan yahay dhakhaatiirta ayaa ku talinaya in si loo cidhibtiro cudurkan ay habboon tahay in waalidiintu ay tallaalaan dhammaanba ubadka waxaan kow fari lahaa hooyooyinka soomaaliyeed iyo aabayaasha soomaaliyeed oo dhan arruurtooda inay geeyaan goobaha tallaalka marka tallaalka loogu keeno gurigooda ee marka lagu soo garaaco inaan shaqaalaha caafimaadka la aflagaadeynin wax laga sheegin loo ogolaado tallaalka tallaalku maaha wax dacaayad iyo hebel baa sida yidhi iyo lagu qarin karo waan adduunka toddoba bilyanoo qofaa jooga waa iswa tallaalena waxa inoo gaara laga baqanayo dee qofkii hayo ha ku adduuman kildhiiyo bannaanka kaalayo inoo sheego macaaniga iga bilo noo sheego cabdixakiin maxamuud shirwac barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa dhinaca kalena qaar ka mida waxgaradka iyo hay-adaha dawliga ee caafimaadka ee puntland ayaa ka hadlay faa'iidada dabargoynta cudurka dabaysha wariyaheenna nuux muuse birjeeb ayaa faahfaahinta inoo haya
waxgaradka iyo hay-adaha dawliga arrimaha caafimaadka ayaa u arka arrin u wanaagsan bulshada in dalka uu ka dabargo-o fayraska booliyada ama dabaysha haddaba arrimahaas ayaan wax ka weydiiyey dhinacyo kala duwan ugu horeyn cabdirasaaq abshir xirsi oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka caruurta iyo tallaalada wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegay inay rajeynayaan in la gaaro xilli guud ahaan dalka laga waayo fayraska booliyada
haddii cudurkaas uu ilaahay amarkii dadka dalka laga celintiro waxaa laga badbaadiyaa dhibaatadii uu ugeysan lahaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan caruurta ayaa laga badbaadayaa waxaan ilaahay ka baryanaa iforti fara badan iyo iyo wakti fara badan baa la geliyey ilaahay inuu nagaarsiiyo inaynu noqono bolis tree ama bol wadanka madax banaan sida wadamada caalamka intooda badanba ay yihiin ayaanu ilaahay ka baryanaa si fara badan baana ugu jida inuu cudurkaasu naga baabao nagana nagana ciribtiro wadankana laga waayo cabdirasaaq ayaa tilmaamay si loo dabargooyo cudurka dabaysha in beesha caalamka ay dhaqaalo badan ku bixiyeen balse ay adkaatay gaarista caruurta ku dhaqan deegaanada ay colaaduhu ka jiraan dalka soomaaliya walaal wax badan oo hawlo badan baa la qabtay wakti badan baa la geshay lacag badan baa la geshay oo caalamka ku deeqeen baa la geshay shaqaalo badan iyo wakti fara badan baa la geshay waxaan filayaa aakhirka inuu ka baabi'i doono soomaaliya waxaa keliya oo jira waxqabad ku ah gaaritaanka guud ahaan ilmaha soomaaliyeed in la wada gaaro ayaa caqabad ayaa jirta oo noocaasa gaar ahaan dhibka uu ka jiro iska horimaad ka jiro ayaa xoogaa xagga nabadgelyada awgeed waxaa dhici karta inaan la gaarin laakiin haddii la wada gaaro ilmaha ku nool meel walba oo soomaaliya la gaarsiiyo talaalkaas waxa subaa inuu ka dhammaanayo soomaaliya sida caalamka kaleba uga dhammaaday dhanka dhaqanka ayaa iyagana qaba in ay habboon tahay in bulshada ay muujiyaan feejignaan badan sida uu barnaamijkan u sheegay nabadoon cabdulaahi maxamed jibriil oo jooga magaalada garowe wallaahi runtii waxaan aaminsanahay booliyadu waxyaalo badan bay isugu jirtaayo hadda dadka waaweynba waa laga tallaalayay waayadan dambe marka faa'iido weyn bay u tahay xagga caafimaadka iyo nolosha biniaadanka baan isleeyahay boqol kiiba boqol nabadoon jibriil ayaa tilmaamay in dhinacyada ku howlan barnaamijkan looga baahan yahay in la sameeyo wacyigelin dhinacyo badan gaarta waxaa loo heli karaa dadka in looga faa'iideeyo oo wacyigelin badan la sameeyo dadka qayb baa waxay aaminsan tahay booliyada tan daawadaa yaroo la siinayo iyo waxyaalahaas oo dhamme inay yihiin wax dadka xataa dhalmadooda iyo tarankooda wax u dhimaysa dadka qayb baa aaminsan laakiin runtii anigu ciyaalkayga xataa waa la tallaalay laakiin waxaan aaminsanahay inay wax badan difaac u tahay oo oo daawadaasi ka hortag tahay xanuuno imaan lahaa ama dabayl ha ahaato ama xanuun kasta ha ahaato xanuuno badan oo oo booliyadu leqado badan bay isugu jirtahay inay u tahay ka hortag cuduradaas kusoo foolle qofka ama ha yaraado ama ha weynayo waalidiinta ayaa qaba in dhankooda ay ka timaado in caruurtooda ay siiyaan tallaalka ka hortegista islamarkaana ay dhinacyo kala duwan ka timaado dabargoynta cudurka dabeysha sida uu qabo caqliyahan axmed cilmi warsame oo ku magac dheer toban tallaale kana mid a dadka ku dhaqan magaalada gaalkacyo cudurku dabayshahay waa cudur dilaa oo caruurta yeerkoo dadku ay jecel yihiin hogaamiya dadka dadka waaweyna ku dhaca waa cudur halis ah ilaahay baa laga dabargoyn karaa ciddii u haysataa awood ay iyadu kula dirirto oo ku yarayso laguma oran karna hadda waa la dabargoynayahay waa la dabargooye waa soo dhaweynayna waxaa loo mari karaa inaynu iskaashano oo marka ugu horeyso dadka lagu qanciyo inaan virus lagu tallaalayn laga tallaalayo ama laga daweynayo inaguna waa inaynu la nimaanaa soddon bini-aadankana waa inay lagu caawiyaa toddobaatan saasaa lagu dabargoyn karaa nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
waryahayaga magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa isaguna dareenkiisa weydiiyey mid ka mida waalidiinta soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool haddiiba cudurka dabaysha la culib tiro dalkaasi kenya gaar ahaana ah gobolka ay soomaalidu degto ee waqooyi bari sida uu waalidkaasi u arki lahaa warbixintan ayaanu yaasiin kasoo diray inta badan meelaha afka soomaaliga looga hadlo iyo weliba wadamada afrikada bari iyo afrikada dhexe ayaa la sheegayaa in cudurka booliyadu kusii kordhiyo hase yeeshee bal in cudurkaasi la cirib tiri karo ayaa dad badani shaki badan ka qaba walow ay suurtagal tahay in meelaha qaarkood laga tirtiro aadan maxamed cusmaan waa aabbe soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka waqooyi bari gaar ahaan magaalada wajeer haatana ku sugan magaalada nairobi bal dareenkiisa haddii la cirib tiro isagoo uga warramay v o edana waxauu yidhi bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin dhammaan bahadda v o eda yaasiin ciise wardheere aniga waxaan aaminsanahay in meelo badan oo kamida yurubta in laga tirtiray laakiin aan la dhihi karin ilaa hadda waa la tirtiray sida khaasatan waqooyi bari iyo magaalooyin badan oo kamid muxuu ahaa africa ma kuu muuqataa adiga in horumarkaa mid la mida ay afrika iyo wadamada ah ay soomaaliya ka mid tahay ay gaari karaan haddiiba cudurkaasi laga tirtiro oo haatan meelaha aad dareemay sida waqooyi bari oo kale iyo aan dib loogu arag in horumar la mida kan adduunku ka gaaray dhinaca caafimaadka la gaari karo yaasiina oo saa sheegtay arrimahaas gobolka waqooyi bari booliyada aad bay ugu badan tahay haddiiba dhacdo in la tirtiro waa horumar weyn oo la gaaray wadamada soo koraya gaar ahaan qaaradda eshiya dhankeeda koonfureed iyo weliba wadamada africa ayaa weli dadka curyaamay ee dhibaatada booliyo ama dabayshu ay ku dhacday ay tiradeedu aada usii kordhaysaa iyadoo ay jiraan hay-ado fara badan oo isugu jira kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga oo si gaara u daryeela haddaba haddii laga baxo ee ololayaashan soo dhoqdhoqonaya oo tallaalka markaasi lagu guulaysto isla markaana sida wadamada horay u maray laga tirtiro boolyada ama dabaysha dalalka adduunka oo dhan maxay waalidiinta uga dhigan tahay oo waalidiin fara badan oo walwal ka qaba ama kharashyo badan ama gaadiid badan ama daryeel gaara ama fiisatarabiyo fara badan iyo markaasi jimicsi ku mashquuli jiray inay waxaasi oo dhan ku bedelayaan howlo kale oo horumara iyadoo mar kale uu ka hadlayo aadan arrintaasi waxay waalidka uga dhigan tahay haddiiba la waayo boolyada wallaahi waa arrin farxad weyn leh een tirtiritay booliyada een dad badan baa maanta waxay qabaan markay maqlaan codka muxuu ahaa een booliyada lagu tirtiri inay aad u farxayaan aniga naftayda een waalid Soomaaliyeed baan nahay aad baan ugu faraxsan in la yiraahdo booliyo waa la tirtiri bal has ahaatee ma aaminsan in booliyo laga tirtiri karo muxuu ahaa meelo badan oo kamid ah muxuu ahaa gobolka Waqooyi Barqaasatan Meyiga dad waxaa jira magaalaan imaadin oo dad curyaamo guryaha ku haya oo biri ay ku boodan hata aan haysan hayad hormarisan ay jireen ay cid u tagta muxuu ahaa wacyigelin macnaha siisa macnaha waxaan aaminsanahay inaan la tirtiri karin booliyada barnaamijkan booliyada dadka ka hadlaya ee dhinaca markaasi caafimaadka dhibaatada uu ku hayo ayaa waalidiintu qayb weyn ay ka yihiin iyadoo mar walba aad arkayso meelaha cudurka ololaha talaalaalka ama markaasi talaalka looga hortago dabaysha ama booliyadu oo meelo badan ka socdo ayaa haddana shaki badan waxa ay dadku ka muujinayaan inaanay suurtagal ahayn waxyaabaha wacyigelintaah sida loogu talagalay inay u hergalaan marka la eego warba baahinta iyo weliba qaybo kale oo agabka ku saabsan dhaqanka ee dadka lagu wacyigeliyo oo aan sidii la rabay noqon laakiin waxaa dad badani ay aaminsan yihiin haddii horumarkaasi laysla fahmo oo booliyada la cirib tiro oo aan laga helin adduunka oo dhan in markaasi dadka intooda badani ay horumar fara badan gaarayaan taasi oo la mida kontonkiisina ugu dambeeyey dadaalka wadamada horay u maray ee iyagu tallaalkaasi soo saaray islamarkaana ku guulaystay oo caruurta iyo guud ahaanbaa dadka qaybahooda kala duwan laga daweeyo walow soomaalida meelaha afka soomaaliga loogu hadla ay ku badan yihiin ayaa aadan waxa uu ka hadlayaa fariimo gaara oo u jeedinayo waalidiinta warka wanaagsan oo u hayo haddiiba ay dhacdo in booliyada sida adduunka horay u maray looga tirtiray wadamada soo koraya looga tirtiro waxa uu farxad ahaan dareemayo ama u jeedinayo waalidiinta kale isaga lamida yaasiin waa mahadsan tahay waalidiinta waxaan firi lahay muxuu hay-adaha booliyada ka shaqeeya oo wacyigelinta wada inay muxuu la shaqeeyaan oo ciyaalka xanuunsan ay keeneen ay dhihin muxuu ahaa ciyaalkay gurigan ku qarinay dad baa ka xishoodo waxaan waa cudur lagamana xishoodo waana wax looga targel in la dabargooyo haddayba noqoto in la dabargooyo waxaan waalidka maanta dhihi lahaa in muxuu ahaa ciyaalkaas la keenay meesha muxuu ahaa xarunta caafimaadka aan la isku daya muxuu ahaa shacabka iyo hay-adihii iyo muxuu ahaa dowladaba in muxuu ahaa dhinac looga soo wala jeesto lagu talagala in muxuu ahaa macnaha la dabagooyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa aadan maxamed cusmaan oo ka mid oo waalidiinta ee iyagu inta badan fahamsan sida tallaalka boolyada looga hortago ama dabayshu uu faa'iido ugu leeyahay lana gaari karo rajo laga qabo dhinaca markaasi erabtirka boolyada barnaamijka boolyo oo idaacadda v o e qaybta afka soomaaligu ay si joogto ah wacyigelintiisa iyo baahintiisa uga qayb qaadato toddobaadkana aynu ku eegaynay haddiiba la ciribtiro dabaysha ama boolyo faa'iidooyinka ka dhalan kara ee bulshadu ay helayso inta ahinoo joogo
yaasiin ciise wardheere aad buu u mahadsan yahay haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii wicitaanka waxaa marti noogu ah cabdi aadan diiriye oo muddo kasoo shaqaynayay wacyigelinta cudurkaasi dabaysha iyo weliba guud ahaan wacyigelinta caafimaadka wariyaheen ismaaciil xuseen farjar ayaa arintaasi ka wareystay oo inoo haya barnaamijkan
fiican dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna wicitaanka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah cabdi aadan diirye oo muddo gaadhaysa toban sanno ku soo dhex jiray dhinaca wacyigelinta qaybaha kala duwan ee caafimaadka xilligan aadan wuxuu madax u yahay urur ka shaqeeya wacyigelinta tababaridda iyo la talinta oo lagu magacaabo aadan business and social mobilisation wuxuu sawir naga siin doonaa xanuunka dabaysha iyo waayo aragnimada dadka la gaadhsiiyo marka hore waxaa ugu horreyn waxaan aadan weydiiyey nooca wacyigelinta ay ka shaqeeyaan dhinaca caafimaadka waxaan ka shaqeynayay wacyigelinta caafimaadkan in badan kasoo shaqeynayay hadday noqonaysa hay-ado badanaan la soo shaqeeyay ilaa muddo adigu toban sano ku dhow sidee caafimaad buuxda ay u helaan bulshadu gaar ahaan iminka waxaan furanay company consultant firma oo la yidhaahdo adam business and social mobilization oo u shaqeysa ama ka shaqeysa xagga tababarada iyo wacyigelinta waan gartay ayaan aada ugu shaqeynaa waxaana la shaqeynaa hay-adaha somalilan qaar ka mid a inta joogta waxaan u fududeynaa ama u qabanaa tababaro tababarkii ugu dambeysaan qabanno wuxuu ahaa tababar ku saabsan wacyigelin guddiyada caafimaadka ee hargeysa waan gartay ayaan u tababarnay wasaaradda caafimaadka ee gobolka maroodi jeex iyo hay-adda h b a ayaan u qabinanay En, eh, wacyigelinta haddaad samaysaan waxyaabaha barnaamijkeena ay ku saabsan yahay waxaa ka mid ah hadeer xanuunka dabayshoo kale En, bal waayo Mhm.
aragnimadaada mar haddaad wacyigelinta ku dhex jirtid bal dadku sidee bay u arkaan tababarana aad bixisaan
runtii waa su-aal muhiim ismaaciilow xagga eh, wacyigelinta dabaysha waa waa muhiim tallaalka dabaysha in dadka horta wacyigelin la siiyo intaan tallaalka la qaban su-aashaada markaan eego caqabado badan baa ka hor yimaada hadda dadku siyaabo kale ay u arkaan way jiraan dad badan oo oo isticmaala ama wacyigelinta soo dhaweynaya laakiin way jiraan dad badan inta badan waxaa jira dad badan oo ka hor yimaada maxaa yeelay waxaan jirin een, dad xirfad u leh xaggii wacyigelintii dee ayaa loo baahnaanaya marka mararka qaar waxaa dhacda inay yar tahayba ama lahayn xirfadihii wacyigelineed waxaa laga yaaba qofku inuu neris yahay laakiin aanu haysan xirfadihii community mobilization skillski xirfadihii magaranaysaa dadka lagu wacyigelinayay inay yar tahay ayaa dhici karta marka caqabado badan baa ka hor imaanaya waan gartay inay dadkii diidaan oo kale inay dadkii looga sharaxi waayo micnihii waxaan wuxuu yahay inay inay fahmi waayaan caqabado noocaasaa dhici karaya laakiin way jiraan meelo badan oo dee la qaatay oo laga qaadanayo marka en, dadka oo Markaa- kale markaad en, ma- mar haddaad fiilkii ama en, waaxdii wacyigelinta ku dhex jirtid dadku en, Mhm.
bal dadkan hadeer deegaanadu maxay idin sheegaan markaa wacyigelinta samaynaysaan gaar ahaan hadeer xanuunka dabaysho kale marka u tagtaan maxay dadku idin sheegaan macnaha falcelinta ugu badan ee dadkan caadiga lagala kulmayaga waxay u sheeg waxaa jirta eh, waxyaaba waxyaabaha ugu badan ay sheegayaan marka laga taga dee inta ogol in badan baa ogol Een, anigu kolley inta aan khibradda u leeyahay wada shaqaynta aan arkay inta wasaaradda caafimaadka oo kale in badan baan dee shaqaalahooda arkay oo lasoo shaqaynaya xaggan tallaalka dadka baa fikrad khalada haysta meelaha qaar oo matalan waxaabay aaminsan yihiin oo ah een, matalan caruurta ama dhalmadu laga joojiyaa meelaha qaar ayay aaminsan yihiin caqabadahaasaa ka hor yimaada dadka tallaalada wada ee loo dhiiba laakiin taasina waxay u baahan tahay in dadkii lagu qanciyo waayo waxaan waa waxay aaminsan yihiin waa attitude waa perception waxaan waa waxay ka haystaan ka aaminsan yihiin tallaalkii marka waxay u baahan yihiin dad khibradii aqoonti leh si loo suuliyo habdhaqankan dee ay ay- ay- ama caadadan ay aaminsan yihiin si loo yareeyo waa in la helaa dad xirfadii community mobilization skillskii leh in loo diro dadkan waan gartay si dee loo yareeyo caqabadaha waan gartay talabaad ee kale jirta waxa weeye dadkii priority uma aha tallaal meelaha qaar ama expectation waxaanay filanaya waxbay naawilayan wax ka weyn bay rabaan meelaha qaar miyiga oo kale xaafadaha magaalooyinka oo kale waxyaabo kale oo ka weyn ayay naawilayaan waayo dadka waxaa laga yaaba dad jilicsan weeye aan daar iyo sh- meela dee seexdaanba ma hayaan ama raashinay cunaan ayaanan hayn miiliskii maalintii marka prioritigooda waxaa laga yaaba inuu wax kaloo ka weyn yahay instead of tallaalkii marka taa qudheed iyadana waxay u baahan tahay tallaalkii oo lagu mideeyo tallaalka integration programmo kale la dhex raaciyo En, waa muhiim waan gartay dhegayste ku sugan magaalada burco kale maxamed jaamac la yidhahdo barta facebooka v o a kala soo xidho wuxuu leeyahay oo kale en, eh, su-aasha ugu badan weydi wuxuu n g o-yada ama ururada wacyigelinta qudhada ka shaqeeya lacagtunbay eegaan ma Mhm.
eegaan inay wax fuliyaan marka haddaan su-aal ku weydiyo maadaamaad wacyigelinta hadeer ururkiin oo kale imka aad tidhahdaan tababaryo xawan bixina wacyigelin markaad samaynaysaan ma laga yaabaa inaydina inaad lacagtuna eegtaan laakiin inaydina tixgelin fariinta inaad gudbisaan
wa- waa su-aal muhiima way dhici kartaa Een, waa halka aan ku leeyahay qofkan wacyigelinta loo direeyo horta wacyigelinta sidoodaba waxay faa'iido u tahay abaartaa Een, dadka ayay tamarisaa awoodooda ayaa sare u qaadaa dadkan la wacyigelinayo un maaha un wacyigelin baan nidhi maaha laakiin qofkan sida waa inuu ogaadaa fahmaa in dadkan la dhisayo oo awoodooda la dhisayo si ay khayraadkan iyo resourcekan ay hayaan ama dhibaatadan ay hayaan wax uga qabtaan marka su-aashaasi waa muhiimo marar waxaa dhacda ismaaciilow dadkan la dirayo oo oo xirfadii community mobilizationki mar haddaanu lahayn waxay reer miyiga ama dadkan ay u tegayaan magaalada jooga su-aasha ugu horreysay weydiinayaan waxa weeye maxaa noo wadeen baa la odhanaya waayo prioritigooda wax ka weyn baa jira maxaa noo wadeedaasi qofkii wuxuu odhanaya dee talaal bay noo soo dhiibeen isdhaafinayaa baa dhici karta su-aashii talaal iyo waxbay noo soo dhiibeen isaga oo ilaashanaya masaariiftiisan iyo naftiisan uda ilaashanaya waayo xirfadii kale uu ku challenge galeen lahaa dadkan su-aalahan ay weydiiyeen mar haddaanu lahayn dee hore uma soconi dib unbuu soo soconayaa ama hala diida ama yaan la diidin isaga maadaama badhiimkiisa haysto marka walaal waxay ku xidhan tahay skilliska maaragtay qofka facilitatorka ama mobilizerka ah hadda xirfadda iyo aqoonta iyo waayo aragnimada uu leeyahay ku xidhan tahay waan gartay haddaanu waayo aragnimo badan iyo xirfad lahayn dabcan waa run su-aasha waa muhiim badhiimkaa yar uu haloon bunta danaysanaya waan gartay ha wa waa dhibaatayna wada saameynaysa enjoyada iyo wasaaradihiiba oo oo oo dhibaato saameynaysa dib ugu soo noqonaysa noqonaysa ha Een, dhegeyste- Way dhacdaa mararka qaar.
dhegeyste kale maxamed xasan daahiye la yidhaahdo oo isaga qudhiis wuxuu yidhi su-aal buu yidhi een, eh, wuxuu aad u weydiinayay bal fariinta dadka qaybtooda re- dadka dee reer miyigo laga yaabo in xanuunkan oo kale een, saameyn badan uu ku leeyahay iyagu dhood ma fahmi karaan baa laga yaaba muuqaalo telefishinna ma haystaan fariimaha sidee ugu habboon oo loo gaadhsiin karaa su-aal noocaas uu isaguna soo gudbinaya marka idinka adeero kale dad wacyigelin samaynaysaan Een, markaad doonaysaan dad miyi jooga wax akhriyin inaad fariin u gudbisaan oo laga yaabo boorarka inaan akhriyi karin sidee baad je- eh, macnaha u gudbisaan iyaga
walaal ismaaciil waa waxaa la samaynayaa horta anigu ra'yigaysa ila tahay horta fariin marka la sameynayo waxaa ka horeysa in la helo ama la kala saaro cidda yoolka target group waxaa la yidhahdo ciddan marka la beegsanayo in la kala saar saaro oo la qoro oo la qeexo oo la qeexo oo la yidhahdo okay targetkeena ama br- first targetkeena waa qolada matalan talaalka oo kale imika markaynu ka hadlano fariina doonan inaynu sameyno targetkeenu waxa weeye waa ilmaha hooyada wey weliba ilmaha iyo hooyadii waa first targetkeeni haddana waxaa jirta waxa la yidhaha primary target iyo tertial second target iyo tertial group target qolo saddexaad oo kale oo target inoo jirta marka fariimo marka la sameynayo waa in dadka la beegsanaya la kala saar saaraa den marka la kala saar saaro qolo walba fariimaha ku habboon ee la xidhiidha ee dhaqankeena iyo diinteena la xidhiidha marka walaal iyana in la diyaariyo ayay qaybta labaad noqonaysaa qaybta saddexaadna waxay noqonaysaa in deetana aynu raadino the most suitable channelka channelada ugu dhow ee dadka lagu gaarayo sida haddana adiig sheegaysa waa runtaa t v mala dadka miyiga oo kale marka iyaga waxaan ku gaari karana iyaga waxaa la diyaarinaya sawiraa la sameynaya boostaro oo kale walaa la sameynaya duruus casharo boostaro sheekeynaya oo da sharaxaya ayaa la sameynaya howlwadeenaa la tababaraya marka marka deetana haddaan ruwaay- halka- halka intaan ruwaayado kooxa- kooxa drama group ruwaayado dhigaya majaajilo ayaa iyagana la sameynaya marka holistic program kala duduwan oo noocaasa ayaa inta la diyaariyay dadka miyiga loola tegayaa oo deetana halkaa fariintii eh, eh, eh, lagu gaadsiinaya deetana deetana monitoring ba u baahnanaysaa ama follow fariintii dadkii markii lagu shubo ama loo sheegay isbedel ma yihin waan gartay marka dee fariimuhu waxay ku xidhan yihiin in la qeexo target groupka cidda la beegsanaya marka hore la kala saar saaro oo deetana qolo walba fariinta ugu dhow ugu wanaagsan loo diyaariyo iyo janalada ugu dhow ee loo mariya hadday t v tahay hadday bo- m- newspaper tahay Waan iyo hadday sawiro posterka la isticmaalaya tahay ic material waxaanay afka qalaad ku yidhahdaan waan gartay haddaan eh, ururkiinoo kale markaad eegtid markaad dadka tababaraysaan haddaad si kooban sawiriga siisid een, waaxo kala duwan baa u tababartaan waxyaabo kala duwan oo caafimaadka la xidhiidha marka een, idinku tababarka noocee baa u siisaan ma inaad eh, theory ama aragti ahaan uga sheekaysaan waxyaabahay qabanayaan mise waxaa ugu tartaan inaad ficil ahaan u tustaan
Een, horta tababaradu had iyagu hore waxay ku xidhan yahay hadda kuwana laga codsado iyo dadka professionalka aan hayno ayuun baan u diyaarinaa se waxaan sameynaa tababarada markaan sameynayno way isku jiraan waxaan isticmaalnaa habab kala duwan practical ah qaar waxaan isticmaalnaa practical demonstration waxaana yidhahdaan dee wixii baan jiranaa ya talaalka laftigiisii iyo waxan aynu ka sheekeynana ama ama ama family planningkan laftigiisa laga sheekeynayo ayaa la sameynaya demonstration oo dadkii la tusayaa sida loo qaato iyo sida loo isticmaalo mararka qaar dee seminaaradii waxaa lagu waxaa lagu tusaya waxaa loo isticmaalaya group discussion doodo saameynta ee waxaan inagu leeyihin waa laga doodaya waa lalafuguraya waa la naaqashadaya mararka qaar waxaan isticmaalnaa case study waxyaabo la yidhaahdo oo dadkii nooga sheekeynayaan waxyaabahay hore usoo arkeen because iyagaa khibradii leh waayo habka ugu dhawaa tal- training isticmaalna waa facilitation skills weliba participatory dadku inay nagala qayb galaan oo aan su-aalaha weydiina markay kasoo jawaabaan ay doodaan ee noo present gareeyaan then anaguna aan similarity wixii dee isku mid a aan halkii wax micnala ka soo saarno waayo a- aqoontii iyo khibraddii maskaxdooda ku jirtaa maskaxdoodan dee target ku nahay na- se- ayaan kasoo saarna waxaan ku jira waa naaqishana deetana wixii wax macnalayn kasoo saarna marka habab kala duwan baan isticmaalnaa during the workshop aad buu u mahadsan yahay cabdi aadan diiriye oo nagal qaybgelayay barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha tan iyo intiin dhegaystayaal barnaamijkan lamida ku kulmayna waxaan dudbi tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo warbixintaasi ama barnaamijkaasina la socodsiinaya halkaad kala socoteena waa v o a haatanna kusoo dhawaada heeskii dahabo iyo codkii shariif cabdallah
wandalaydahaydahawo wardaanahaygi dayaco oduhur walbana daharta adunbaban dulmehera dufankaanahaygu diilin daayara lulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday idiyaarigaro adanku doonaya oy dahday idiyaarigaro adanku doonaya
duqi ku dhalay doonisban ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii dayriye haygu dirin daaladaydi daayara lulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday idiyaarigaro adanku doonaya oy dahday idiyaarigaro adanku doonaya cishqay diiloygu duubano wara aadunbaygu deeyayo oo haddaadan iga dawayn wara anna waa ka diibano haygu diilin daaladaydi daayara lulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday idiyaarigaro adanku doonaya oy dahday idiyaarigaro adanku doonaya idayo war aadunbanka doortayo humile janta diinawa anigan ku diyaariyo haygodeedin iladu ukul daayara looli soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiyey dahday ee diyaarigaro adanku doonaya hoy dahday ee diyaarigaro adanku doonaya intaanan dadka hosla adeerisi noqon dad yahow candaha waadu daaladay ee ayaadunbay daadiye dawaadaydii haydhiilin daayara loolee soo degey
intaas ayaynu kaga gudbaynaa heeskii dahabo iyo fanaankii shariif cabdalla halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkii wacyigelinta cudurka dabaysha ayaanu ku guda jirnaa haatanna kusoo dhawaada xubintii dareenka dadweynaha oo idinka imanaysa magaalada gaarisa ee xarunta gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha isbuucanna barnaamijkeenna waxaynu ku gorfayn doonnaa xaaladda ba-an ee dugsiyada hoose dhexe sare ee soo food saartay guud ahaan gobolkani waqooyi bari ee soomaalida dalkani kenya ay degan tahay taasi oo ah in macallimiinta gobolkani ka shaqaynaysay ay ka gadoodeen in ay dib ugu soo noqdaan dugsiyadii hoose dhexe iyo weliba sare ay dhigayeen taasoo keentay inay ka cawdaan cabashana ka muujiyaan xaaladda amni darrida baasan ee ka jirta guud ahaan dalka gaar ahaan gobolkani waxaana barnaamijka igala qayb qaadanayo cabdifataax maxamed diiriye axmed cabdulaahi guure waa tahay cabdifataax iyo axmed dareenka dadweynaha guud ahaan gobolkani waxaa la hadalhaya waxaa ka mid ah ugu weyn macalimiintii dib u soo noqon waaye iyadoo muddo saddex isbuuca iminka iskuullada ay furan yihiin caqabad fara badan ay ka haysato macalimiintii gobolkani dib ugu soo noqonaysay maxay tahay marka dareenka dadweynaha iyo dareenkiina iminka waxay tahay macalimiinta marba haddii amnigooda la sugaynin oo maaragtay dowladna waxay ku dhisnaataa secuurity marka secuurityka haddii amnigii la sugaynin ee meesha nabadgelya aysan jirin dowlad ma noqonayso marka macalimiinta waxaa laleeyahy wax dad ha baraan say wax ku barayaan amnigoodaba lama sugin aad baad u mahadsan tahay marka waxaa doodaadu ay tahay macalimiintu ha iska joogaan tan iyo intii ammaankooda la sugayo ha ha iska joogaan macalimiinta ilaa amnigooda laga sugay waa tahay axmed guure adigu ka warran dareenkaaga aniga dareenkayga hadda waxaan dhihi lahaa ma fiicna macalimiinta inay iskoollada ka maqnaadaan haddii dhibka asaga waa run wuu jiraa way dhacday laakiinse raalli kama nihin haba ahaatee haddayba dhacday markan macalimiintiina ay leeyihiin gobolkii kuma soo noqonayna amni darri awgeed county governmentyaashaana garissa county wajiir mandheera county ha iskaashadaan oo macalimiin tababarta noogu jirtay kulli iskuulladii ha lagu fasaxo oo ilmihii tacliin la-aan inay ahaadaansemfiiri raalli kamaniin buu leeyahay haddii raalli laga ahayn mar bay dhacday markii ay dhacday laba beri saddex beri camal mise wiig aheyd inta kasoo wareegtay haddana kadib tukalaa dhacday te taa maxay ku tusinaysaa in raalli laga wadaya ka war axmed ma aha in adeerow saas ma aha dadweynaha waxaa weye laba dibi meeshay ku dagaalaan waxaa layidhi coos baa ku dhammaada marka masaakiintan hadda meesha ku burbursan tacliintii lacagta arta kala baxday oo maantana macalimiin aan haysanin dowladdii ayaday marka u xil saarantay haddii ay difaac u xiranayso xuduudadeedii oo macalimiinta security fiican ay helayaan axmed ikaadi waata cabdi cabdifataax dowladdu waxay ku andacoonaysaa oo ay sheegtay inay macalimiinta ammaankooda sugayso waxaa jira in basaska la siiyey scott ama ciidamo staff oo ilaalinaya maxaa diidaya marka in ay macalimiintu dib ugu soo noqdaan waxaa diidaya horta waxaan horta in securityka dhibaatooyin fara badan oo badan oo badan way iska soo daba noqdeen marka hadda soomaaliya haddii la dhaho etoobiya way gashay dhowr jeerna way gashay kenya hal mar ayay ahayd waxay galeen marka maxaa anaga dhibaatadan keli saa noogu saameeyey taasu waxay tusinaysaa in dadka deegaanka meesha degan ee raalli ay ka yihiin waayo waxaa la yidhi amnigi yaa sugi karo waata marka waxaa is leedahay miyaa shacabkaaba ahba dadka dulduleelka keenaya shacabka ayaa waxa dulduleelka keenaya waayo amniga horta wuxuu ku yimaadaa aniga iyo adiga oo iskaashano waata axmed waa taada gacanta taagata nacam waxaan ku leeyahay walaalow macaanow arrintii westgate baa dhacday dowladda kenya waxbase ma arta hadda jawaab way naga siisa male sidee u dhacday arrintii waxaa dhacday kapedo arrintii waxaa dhacday eh, mandera arrin kale oo waxaa jirta badan oo pekatoni haa ayaa jirtay marka dowladda haddii ay wax qabanayso horta intaasay wax ka qaban lahayd marka macalimiinta dhammaan deegaanahaas way ku noqdeen way doodaadan way ku noqdeen oo shaqadii way wada wadaan ee middan hadda north eastern province waxa loogu diiday annaga ma garanayno hadday diideense waxaan leenahay annaga macalimiinta anaga kollejyada wada dhiganaysay ha loo wada fasaxo ardaydii tacliintooda kabta ayada ha kasii wada wadaan waa tahay ee mandeeroo kale hadda waxaa een iskuullada hadda dhigayo tusaaladan soo qaadan ardayda dugsiyada hoose dhexe ka baxda ama foonfogi waa dhigaya adiga miyaynan dareemaynin in dowlad goboleedyada iminka jiraan loo sameeyo dhaqaalana lagu bixiyo tiro badan oo macalimiin inay jaamacadaha galaan si ay looga gudbo in macalimiin mar kale la keeno cabdi fataax aa way tahay oo mid meesha ku jirto waayo nin walba oo me deegaanka u leh waxaa wanaagsan in mid walba laga helo macalimiinta kollejaal ayaa jiro teeda kaletana soomaalida ayadaa maaragtay maanta heerkan isgaarsiisa waayo haddii ay maanta ay qabi lahaayeen kollejayaasha kulli wax wada gelaya ee soomaali ahaan lahayn hadda tuseme gaaris oo kaleeto wixii inta sano oo maaragtay hadda magaaladan gaaris collejka inta u imaaday gaaris teachers college dhowr sano ayaan ogahay inta ka college gabisana waxa weeyaan waa kulli waa macalimiin kaleeto oo maaragtay down kenya ka yimaada ajinomi ka yimaadeen marka soomaali waa un hal iyo labo marka waa tahay axmed haya adigu dareenkaaga ka waran dhaqdhaqaaqyadaasaa jiro shacabka waxay ciriiri gelinayaan gabanarada waxay leeyihiin arrimahaasaa naloo sameey si aan oga maaranno dad ajnebiya bannaanka nooga imaada dareenkaaga ka waran dareenkayga waxaa weye way quman yihiin dadweynaha way quman yihiin gobanaradana waxaan jeclaan lahaa inay iskaashadaan oo hanti lagu bixiyo dhallinyaradan tacliinta laga wada bixiya marna shacabkii dadweynaha u gargaaraan marna tacliintooda ha wataano antaasaan kusoo gabagabayn
lahahorta gabanadan shalay ayay imaadeen oo waa wax hadda sharcigan cusub ee maaragtay noo imaada horaan waxaa sii jirtay dowlad hore dowladda hore sii jirtay kolosyaal baa jiray marka soomaalida maaragtay hadda maanta inay gabanada ay eedaan ay dhahaan ee gabanayaasha ay eed u soo jeediyaan waa waa arrin ma eedayo laakiin tala tala bixin buu bixinaya axmed ma eed baa amase waa talo waa talo talo weeye tala tala waaye eed ma aha haddaba talo waata kolojyada waa la wada furayaa ha la wada tago wixii soomaalida kulli laakiin cabdifataax doodda waxay tahay ilaa iyo laba laba kun oo macalimiin baa waxay go'aansadeen inaysan north eastern ku noqonin caruurtii waxba ma baranayaan adiguna waxaad taageeraysaa inay joogaan bal ka waran waa run oo waa mid meesha ku jirto aniga hadda maanta haddii amnigeygii la sugaynin magaaladan gaaris haddaan dhex socda haddii amnigeygii la sugaynin gurigeyga kama soo baxayo dowladda amniga ma suga samiye axmed way sugahaysaa inta tabarteeda laakiinse ma awoodo ma awoodo haa dadweynaha while its hundred percent ayada waa quarter ma kuma filnayna adeerow ilaahay hadii laga cabsado yay tahay marka ammaanka inuu dadka sugay kula taxmid ammaanka waa dadweynaha macal dowladda haye axmed cabdifitaax hadda tuseeme gurigan aniga iska leh ama baloodkan baan leeyahay guryaha iga dhisan guryihii iga dhisnaa qof baa soo galay yaa yiri soo gal wuu soo degay meeshuu ka baxay meel walba oon oga magaalada waxbaa ka dhacay mar labaad buu ka dhacay ma ogi macquulgalba dadweynaha ha iskaashadaana oo macalimiintoodii kolejyada ku jireen macalhalihii yaraa ee foomfoogaha kulli wada bogeen ha wada aruursato iskuulladii ha ku diploy garaysa intaasina waxaa unoo gabagabadii barnaamijkeena dareenka dadweynaha oo si toos ah anigoo maxamed faarax shiraal idinkaga soo gudbinayay xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa hamogaan in barnaamijkan aad la socoto iyadoo ay suurtagalnimada dhici karto in laga soo tabiyo halka aad dunida kaga nooshahay isbuuca xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed faarax shire oo magaalada gaarisa inoogu diyaariyey islamarkaana inagala socodsiinayay barnaamijkii dareenka dadweynaha kaad kala socotaana waa v o a kaalintiisa ugaanta ayaynu mar kale ku noqonaynaa kusoo dhawaada codkii dabacsanaa fanaankii joogla iyo heeskiisii muna codkaasi fanaanka joogle ayaanu kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii idaacadeed oo dikaymanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a iyo guud ahaan barnaamijkii wacyigelinta dabaysha tan iyo kulanti dambe waa sahre ciidle iyo xuseen baroo idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.